allaha u naxariista inta la xaqiijiyey ilaa iyo laba qof ayaa ku dhimatay dad kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay deegaanka qoyta ee duleedka magaalada burco maamulka gobolka togdheer ayaa faahfaahin ka bixiyey shilkan sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay duleedka magaalada burco iyagoona digniin u diray darawallada kaxeeya gaadiidka kulana dardaarmay in ay gaadiidka u kaxeeyaan si taxadar leh
dhaawaca shilkaa ka dhashay wuxuu ahaa sagaal qof iyo laba qof oo geeriyooday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun guud ahaan waxaa u gurmaday bahda caafimaadkoo isku dhan ambalaasyada hadday noqoto iyo hadday noqoto markaa kuwii gudaha cisbitaalka guud ee burco ku sugnaa sagaalkii qof ee dhaawaca ahaa waxaa lagu dabiibayaa oo lagula tacaalayaa xaaladooda cisbitaalka guud ee burco gudoomiyii gobolka iyo taliyihii qaybta oo nagu soo booqday si ay xaaladda wax uga ogaadaan labada ruux ee ku geeriyooday shilkaa foosha xunle maanta ka dhacay deegaanka qoyta inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan ilaahay uga baryaynaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxeen inuu samriya iimaan ka siiyo iyagana uu ka dhigo kuwa jannadiisa uu geliyo waxaan kale oo ilaahay u baryaynaa dhaawacaas sagaalka qof ah ee ku dhaawacmay shilkaas iyagana ilaahay inuu bogadhayo oo sida ugu dhaqsaa badan leh iyaguna iyagoo caafimaad qaba inay reerahoogiiyo dadkoogii ay ku noqdaan mudane guddoomiye runtii dee isbitaalka waad aragtaayo heegan mar walba wuxuu ugu jiraa inuu xaaladaha adag ee deg dega ah uu ka jawaabo ciddii dhaawacanta ama shil ha noqoto ama dagaalo ha noqoto ama xanuuno kale ha noqotane mar walba shaqaalahaasi heegan bay ugu jiraan oo runtii xilligii markii la keenay xilli kulul ahayd labadiiyo barhkii dhammaan shaqaaluhuna ay heegan ahaayeen isla markiina ciddii gargaarka u baahnayd ay u fuliyeen iminkana dhammaan dhaawacaasi xaaladoodu way degan tahay saas baana loola sii tacaali doonaa insha allah maanta shil baa dhacay wuxuu ka dhacay meel u dhexaysa magaalada sheekh iyo magaalada burco gaadhi basa baa halkaa ku dhacay dadkii saaraa oo lagu sheegay inay koob iyo toban ahaayeen la sheegay laba qof waa geeriyoodeen sidaa la sheegay sagaalkii kalena dhaawacyo kala duwan bay qabaan labada qofee geeriyooday oo kale ahaa cabdifataax yuusuf ducaale iyo sahra siciid cawaale ilaahay waxaynu uga baryaynaa naxariis janna inuu ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto dhaawacana ilaahay inuu caafimaad siiyo ayaynu u weydiinaynaa uga baryaynaa waxaynu ugu baaqaynaa wadayaasha inay taxadir sameeyaan shilku wuu dhacaa waa maqaadiir laakiin waxaad ogaataa wadow ismiidhkaagu intuu yahay inuu khasaaruna noqonayo ma ahan markii ugu horreysay shil noocaani uu ka dhaco deegaanada somalilan waxaana horey sidaani oo kale uga dhacay shilal kale kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac